Ardayda Jaamacadda Golden Faraceyda degmada Guriceel ayaa agab waxbarasho oo ka kooban buugaag, qalimaan gaarsiiyay iskuulka Himilo oo ku yaala kaamka barwaaqo Waaxda Tawfiiq ee xaafadda Tawakal magaalada Guriceel. Ardayda la gaarsiiyay agabka waxbarashada ayaa ah kuwo danyar iyo agoon ah, isla markaana ku nool kaamka barwaaqo Waaxda Tawfiiq ee magaalada Guriceel. Axmed Nuur Cabdullaahi Mataan oo ka mid ah ardayda Jaamacadda Golden Faraceyda magaalada Guriceel ayaa sheegay inay sii wadi doonaan garab istaagga iyo wax ka qabashada waxbarashada ardayda danyarta ah.
qaybo ka mid ah jaamacadda golden oo isugu jirta guddiga jaamacadda iyo ardayda ayaa maanta waxay booqdeen ee, kaan barwaaqo iskuul ku yaala kaas oo ay gaarsiiyeen een, buugaag iyo qalimeyn ay ardada ugu talagaleen inay waxbarashadooda ay ku bartaan Een, jaamacadda golden waa mid u taagan inay markasta waxaa waaye caawiso dadka waxaa waaye waxbaranayo iyo kuwa tabarta yar intaba marka insha allahu tacaala waana sii wadi doonaa een, hawshan aan u hayno bulshada qeybaheeda kala gedisan insha allah iskuulka himila ee ku yaala kaambarwaaqana insha allah waa in kusoo laaba doonaa tan waa hordhac buwaagtan iyo qalimaantan maanta aan idiin keennay insha allahu tacaala waxaan rajeynaa ardaduna inay si fiican wax u bara doonaan ayna ka faa'iideysan doonaan ee, jaaniskan ay siisay ee, jaamacadda golden hadday maamul iyo macalimiin iyo guddi leeyihiin intaba marka aada u mahadsantiin insha allah waxaan inku dhiirigelinaa inaad waxbarashada ku dadaashaan jaanis ha haysataan jaaniskiina ha iska beeldaraynina insha allah waxbarashada ku dadaala Macallin Yuunis Axmed Faarax oo ka mid ah macallimiinta iskuulka Himilo ayaa u mahadceliyay ardayda jaamacadda Golden siday u dabooleen baahida agabka waxbarashada ardayda iskuulka Himilo.
markan waxaana soo booqday jaamacadda golden ardo ka socota waxaynu nagu soo booqdeen kam barwaaqo waana ka mahadcelinaynaa sidii noogu imaadeen oo sharafta leh iyo ardayda qeymaha leh oo buugaga noogu soo qeybiyeen iyo garab istaagga noo muujiyeen aad baan ugu mahadcelinayaa